ayadoo maalintii shalay ahayd guud ahaan waddanka uu ka bilaamay imtixaanka qaran ee k c s da ayaa gobolka waqooyi bari waxay dowladda dalka heegan gelisay lix diyaaradood si ay gacan uga geystaan qaadista imtixaanada shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee k c s da gaar ahaana iskuullada ku yaala meelaha fogfog iyo xuduudda qaar ka mid ah meelaha loogu talagalay in diyaaradahan imtixaanada ay geeyaan ayaa waxaa ka mid ah galmagala oo ka tirsan ismaamulka gaarisa diif oo wajeer ah iyo kutulow iyo carabiya oo ka tirsan dowlad goboleedka mandheera saddexdan ismaamul ee gobolka waqooyi bari ee waddanka mid kasta intuu imtixaanka socdo waxaa ka shaqayn doona laba diyaaradood oo howlgeli doona markii loo baahdo sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka labaatan iyo laba kun laba boqol afartan iyo afar arday oo ku nool gobolka waqooyi bari ayaa u fariisanaya imtixaanka k c s da kuwaasi oo lix iyo toban kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toban ka mid ah ay yihiin ardayda wax ka barta dugsiyada dowladda iyo shan kun saddex boqol labaatan iyo shan arday oo dhigata dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ismaamulka gaarisa waxaa imtixaankan gelaya siddeed kun lix boqol toddobaatan iyo toddoba arday oo shan kun saddex boqol soddon iyo sagaal ay yihiin wiilal iyo saddex kun saddex boqol soddon iyo siddeedna ay gabdha yihiin ismaamulka wajeer toddoba kun saddex boqol konton iyo shan arday ayaa imtixaankan u fariisanaya ayadoo afar kun saddex boqol lixdan iyo sagaal ay wiilal yihiin halka laba kun sagaal boqol siddeetan iyo lixna ay gabdha yihiin ismaamulka mandheera waxaa imtixaankan galaya lix kun laba boqol labayo toban arday saddex kun sagaal boqol konton iyo laba waa wiilal halka laba kun laba boqol iyo lixdanna ay gabdha yihiin agaasimaha waxbarashada ee gobolka waqooyi bari aadan rooble oo shalay la hadlay warbaahinta xilli imtixaanada ay bilaabanayeen ayaa sheegay inaysan jirin wax caqabada oo ilaa ay hadda lasoo sheegay islamarkaana wax weliba ay si wanaagsan u socdaan guddoomiyaha ismaamulka gaarisa dowladda dhexe ee dalka u qaabilsan dhanka amniga maxamed ramadaan ayaa sheegay in dowladda ay samaysay tillaabooyin muhiim ah oo dhanka amniga inta lagu guda jiro imtixaanadan bilaabmay bashaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa